waxaa maanta gudaha magaalada baydhabo xarunta gobolka baay shir jira ay ku qabtay gudoomiye ku-xigeenka koowaad golaha guurtida maamulka koonfur galbeed soomaaliya lixdiisa gobol ugaas maxamuud ugaas nuur isagoona shirkiisa jaraeed kaga hadlay arrimo aad u tiro badan oo haatan ka taagan gobolada koonfur galbeed soomaaliya ugaas maxamuud ayaa maanta shirkiisa jaraeed waxaa ku welinayay qaar ka tirsan xildhibaanada maamulka lixda gobol koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale golihiisa guurtida qaar ka tirsan wuxuuna ugaaska uu sheegay in uu warbaahintiis ugu wacay inuu uga warbixiyo kadib heshiis u socday maamulka saddexda gobol iyo lixda gobol kaasi oo ahaa in meel midaysan oo dhexdhexaad ay isugu yimaadaan balse taasi uu ka biya diiday ama uu diiday madaxweynaha maamulka koonfur galbeed saddexdiisa gobol shariif xasan sheekh aadan ugaaska ayaa sheegay in dhowaan heshiis hordhac ay la gaareen shariif xasan balse haatan uu uga baxay ta oo ahayd in guud ahaan maamulada lixda iyo saddexda si awood qaybsi ay u qaybsadaan talada maamulka koonfur galbeed maanta shirka jaraa-id ee bish sideedii bishii labaad laba kun shan iyo toban aan ku qabanayno maanta magaalada baydhabo waxuu ka wuxuu ku saabsan yahay arrimaha ka jira magaalada baydhabo iyo maamulada maamulka koonfur galbeed ee lixda gobol ee laga hoos keenay ama laga dul abuuray qolo sheeganaysa saddex gobol muddadii la abaabulay markaan idiin sheego ama la unkay koonfur galbeed lixda gobol waxay ka soo bilaabatay labadii kun iyo labayo toban ayaa gogashii la dhigay ilaa laba kun janaayo laba kun iyo labayo toban janaayo gogashaa la dhigay ilaa laba kun saddex iyo tobankii baa lasoo afjaray bishii sideedaad ee dowladdii iyo nidaamka conititionkii la dhammaystiray ilaa hadda ood arkaysaan nidaamkii iyo siduu u socday laga horyimay oo la diiday cadaaladii lagu doortay shacabka lixda gobol koonfur galbeed baay bakool shabeellada hoose gedo jubbada dhexe jubbada hoose ergeri ka timid oo toddoba boqol siddeetan iyo toddoba qof ahayd oo intaa isugu timid ergadaas samaysatay conitition calan dastuur iyo golo dhaqan oo ka kooban toddobaatan iyo saddex xibnood dhiseen dowlad ka kooban madaxweyne iyo laba madaxweyne ku-xigeen golo wasiire ay dhiseen halkaas oo adduunyada u riyaaqday sidoo kale ugaas maxamuud ugaas nuur waxa uu si kulul ula hadlay jaaliyadaha ku dhaqan dalka dibaddiisa isagoona sheegay in jaaliyadaha ay yihiin wadnaha koonfur galbeed soomaaliya haatanna uu arkayo in ay ka seexdeen guud ahaan siday u taakulayn lahaayeen maamulka lixda gobol koonfur galbeed soomaaliya awalo ilaahay baa mahadle waxaa daaq u jeedinayaa warshadaadna xaqirteen lixda gobol koonfur galbeed maanta xaqiraada ka baxa lixda gobol ee koonfur galbeed way la soo noqotay nidaamkeedii shalayna wuu taagnaa waxaan la xagal daaciyeen idinku ahaa maantana u istaagaan leena dhaqaalo deg dega oo deg dega oo berri oo isniinta ama talaada ama usbuucana ayaa adan ka rabnaa ciidamadu waa diyaar nidaamku waa diyaar hoggaan kasta iyo conititionkii waa sidiisii shirkan jaraa-id ee uu maanta ku qabtay gudaha magaalada baydhabo xarunta gobolka baay ugaas maxamuud ugaas nuur waxa uu kusoo beegmayaa xilli gudaha magaalada baydhabo dhowaan ay ka socotay waanwaan u dhexaysay maamulada saddexda gobol iyo lixda gobol taa oo lagu doonayay inay meel midaysan ay isugu yimaadaan maamulkana ay mid ka noqdaan balse taasi ay ku andoocodeen mas-uuliyiinta maamulka lixda gobol in uu fashiliyey shariif xasan sheekh aadan sidaa daraaddeed aysan u aqoonsaneen inuu yahay madaxweyne koonfur galbeed isagana uu sheegay inay iyaga ay weli ay ku taagan yihiin mowqifkoodii ahaa lixda gobol maxamed cabdicasiis salaad idaacadda wadajir rediyo magaalada baydhabo xarunta gobolka baay